بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kaafiradda kenya oo walaac daran ka muujiyey korarka weerarada jihaadiga ah ee ka dhacaya gobolka laamu iyo guud ahaan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladdaasi buulafullay maxaan ka ognahay wejiga cusub ee ifaya sidee guddiyada waxbarasho ee tacliinta iyo dacwada isugu garabsanayaan kor u qaadidda heerka aqooneed ee bulshada mise la odhan karaa in waxbarashadu noqotay furaha cusub ee kobaca magaalada labada majaal ee kala ah waxbarashada iyo horumaradana lagu tilmaami karaa lamaanaha sirta u ah sare u kaca ay samaynayso magaalada buulafulay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka oo baraha bulshada ku faafiyey sawirkiisa isaga oo baadari isku ekaysiiyey munaasabad lagu soo gebagabaynayey kitaabka minhaajka oo ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud maleeshiya oo ka soo jeeda suudaanta koonfureed oo mas-uuliyiin xabashi ah ku dilay gudaha etoobiya qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa waxaana barnaamijka ku daafuraynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaani araxiim xubinta hadalhaynta wararka ee guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu caawa ku soo qaadanayna ayaa waxa uu yahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kaafiradda kenya oo walaac ka muujiyey korarka weerarada jihaadiga ah ee gobolka laamu iyo n f d waa mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray websayteka shabakadda wararka soomaali mimo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan xilli ay sare u sii kacayaan weerarada ay xoogaga jihaadiga al-shabaab ay ka fulinayaan gudaha dalka kenya ayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda nairobi muujinayaan walaac ku aadan ammaanka oo faraha kasii baxaya mas-uuliyiinta kenyaanka ah ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in silsilado weeraro ah oo al-shabaab ay isbuucii lasoo dhaafay ka geysteen gobollada laamu iyo mandheere ay dhegta dhiigga ugu dareen ilaa iyo toban ruux oo shan ka mid ah ay ahaayeen saraakiil booliska ka tirsan taliyaha booliska laamu gaalka lagu magacaabo wesley coch ayaa xaqiijiyey in dagaalyahanno fara badan oo ka tirsan jihaadiyiinta al-shabaab ay howlgallo ka wadaan gobolka laamu ee kulaala xeebta badweynta hindiya wuxuuna muujiyey walaaca uu ka qabo korarka xaddiga weerarada jihaadiga ah wesley coch ayaa intaasi ku daray in jihaadiyiintu ay shan askari ku dileen weerar ka dhacay meel ku dhow magaalada laamu ee caasimad goboleedka ah sarkaal sare oo isna ka tirsan dowladda kenya ayaa isna yeeriyey seeriga halista falanqeeyaal dhanka amniga ah ayaa u sheegay wargeyska the star in ciidamada booliska iyo kuwa sirdoonka ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan kontaroolka xuduudbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay weerar ka dhacay meel ku dhow magaalada mandheere ayaa sababay dhimashada shan qof oo kenyaan kristan ah kuwaasoo ka shaqaynayey goob kaawada laga qodo waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab jihaadiyiinta al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ka dhanka ah dowladda kaafiradda kenya tan iyo markii ay ciidanka gumaysiga kenya ku soo biireen duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya sanadkii labada kun koob iyo tobankii warbixintii soomaali miima maanta lagu qoray ayaa intaasi noogu eg markana saliibiga trump oo faafiyey sawirkiisa isagoo baadari isku ekaysiiyey waa cinwaanka warbixin maanta lagu qoray websayteka islaamiga ee caalamada madaxweynaha dowladda silbiyadda maraykanka gaalka lagu magacaabo donald trump ayaa soo bandhigay sawirkiisa isagoo isku ekaysiiyey baadari kaasoo si weyn u qabsaday baraha bulshada sidoo kalena hadalhayn ka dheliyey barahaasi wakaaladda wararka ee anadol ayaa sheegtay in sawirka la faafiyey oo ah mid mid lagu sameeyey a i ama garaadka maxmalka ah uu muujinayo trump oo xiran dharka lagu yaqaano baadariga qoortana u suran yahay saliibka donald trump ayaa sawirkan ku faafiyey bartiisa gaarka ah ee internetka isagoo aan raacin wax tacliiq ah waxaa sidoo kale lagu faafiyey barta rasmiga ah ee aqalka cad ee uu ku leeyahay x oo horey loo oran jiray twitter sawirka uu faafiyey madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa kusoo beegmaya xilli donald trump uu dhowaan sheegay inuu doonayo inuu noqdo baadari taasina ay tahay doorashadiisa koowaad hadalkan ayuu trump ku dhawaaqay kadib geerida baadarigii ugu sarreeyey kiristanka ee bob francis qormadii maanta lagu hardhay websayteka calamada ayaa intaasi noogu eg markana maleeshiyaad ka yimid koonfurta suudaan oo mas-uuliyiin xabashi ah ku laayay gudaha etoobiya waa cinwaan maanta lagu qoray websayteka reedioga alfurqaan maleeshiyaad ka soo gudbay koonfurta suudaan ayaa la sheegay inay dileen mas-uuliyiin etoobiyaan ah ayna la wareegeen deegaan ku yaala dalka etoobiya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar la sheegay in maleeshiyaad ka soo tallaabay koonfurta suudaan ay la wareegeen deegaan ka tirsan dalka etoobiya ayna dileen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda addis ababa maleeshiyaadkan ayaa waxay la wareegeen deegaanka gambela ee dalka etoobiya iyagoona halkaasi ku dilay mas-uuliyiin sarsare halka ay dhaawaceen guddoomiyihii degmada balikuun ee dalka etoobiya maleeshiyaadkan oo ka tirsan mucaaradka koonfurta suudaan ayaa waxay tan iyo arbacadii lasoo dhaafay weeraro ka wadeen xuduudda ay wadaagaan etoobiya iyo koonfurta suudaan waxaana halkaasi ka bilowday barakac xooggan qormadii websayteka radioga alfuqraan ayaa intaasi noogu eg bal markana waxaynu eegaynaa mareegta fafreebka wararka waxaa maanta lagu daawacay warbixino kala duwan balse aynu ka soo qaadano dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa saliibiyiinta kenya oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada boodhaay iyo boorisa oo ka wada tirsan gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya baktigu waa shan askari oo kufaarta kenya ka mid ah dhaawacuna waa sideed askari oo isla kufaarta kenya qayb ka ah xubintaada lahaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan buulafulay maxaan ka ognahay wejiga cusub ee ifaya sidee guddiyada waxbarasho ee tacliinta iyo dacwada ay isugu garabsanayaan kor u qaadidda heerka aqooneed ee bulshada mise la odhan karaa in waxbarashadu noqotay furaha cusub ee kobaca magaalada labada majaal ee kale ah waxbarashada iyo horumaradana ma lagu tilmaami karaa lamaanaha sirta u ah sare u kaca ay samaynayso magaalada buulafulay waa qaybta afraad taxanaha bay iyo baraaruga bulshada oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenna waxaa warbixinadan qalinka u qaatay islamarkaana soo diyaariyey walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman غبار الجهل قد نفضوا وفي درب المنى نهضوا وفكرة عجزهم رفضوا فكانوا في صروح مكين فوارث للعلا ساروا لنيل مناهم اختاروا بقرآن waxbarashadu waa furaha horumarka shakhsi ahaaneed iyo midka bulsho dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu geliyey muhiimadda culumta sharciga ayaa si weyn bilooyinkii u dambeeyey looga dareemayey masaajidda macaahidda maraakiista iyo madaariista degmada buulafulaay intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixinnadan aan ugu magacdarnay baay iyo baraaruga bulshada waxaan u kurgalay soo gudbinta sida ay isku waafaqeen horumarrada xagga bilicda iyo bay-ada magaalada iyo isbeddelada xagga waxbarasho oo iyaguna aan la dabooli karin degmo walba oo u tallaabsatay xagga horumarka sarowkacna samaysa waxaa hubaal ah in horumaradaas ay ahaayeen kuwa sifir ka soo bilowday sidaas darteed baraaruga bulsho ee magaaladan ka jira keliya ma ahan kobcinta adeegyada muhiimka ah balse waxaa bulshada isbeddello ballaaran loogu sameeyey xagga waxbarashada iyo tayeyntooda هم كأن جموعهم نجم وقد وثقوا بما عزوا فكان العلم خير قرين فكان العلم خير قرين
dhismayaasha ku soo kordhay xaafadaha suuqyada horumarinta lagu sameeyey ee la dhisay iyo jidadka la bixiyey intaasoo idil nasiibkooda kama aysan weynin maraakiista madaariista iyo macaahidda islaamiga waxaana uu maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu dhexda u xirtay dhankiisa inuu dhiso islamarkaana sareyeelo maqaamka ay bulshada ku leeyihiin goobaha waxbarashada maraakiista dacwada iyo madaariista tacliimiga ah macaahidda sharciga iyo masaajidda ayaa dhammaanba waxaa si weyn u circiraya arday isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada kutubada iyo duruusta sharciga waxbarashada maadiga kordhinta thaqaafada iyo xirfadaha oo ay sii dheer yihiin ugana muhiimsan yihiin qur-aanka iyo culumtiisa ayaa dhammaanba waxa ay dowr muhiim ay ku leeyihiin dhinacyada ay magaalada la sii bulaalayso xadaarad ahaan maadaama dhismaheeda marba marka xigta uu sii fidayo sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culamaauddiinka wilaayaadka islaamiga waxa uu qayb ka yahay culimmada iyo ducaadda taagan masaajidda iyo manaabirta waxaana dhankiisa wax ka weydiiyey isbeddelada xagga dacwo iyo tacliin ee magaaladan kusii kordhaya ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ee tacliinta iyo waxbarashada anwaacdeeda kala duwan horumar badan baa laga dareemahayaa alxamdu lilaah bulshada qiibaheeda kala duwan sida dadka yaryarkaa dadka waaweyn siiba dumarka iyo maraakistooda ragga waaweyn iyaga laftooda goobaha wax lagu barto sida masaajidda madaarista rasmigaa macaahidda madaarista qur-aanka lagu barto hataa kulli waxaa laga dareemahayaa horumar badan inay samaysay magaalada tan si gaara dhowr siyaaboodba waxbaa iska bedelay tirada goobaha wax lagu barto waxaa jira madaarista dugsi hoose ee dhexe sare baa jiro waxaa jira macaahid kaleeto macad sakhaawi baa jira macad qurdu baa jira macad waxaa jira taajil waqaar oo qur-aanka lagu xifdiyo lagu saxo machad ricaaya baa jira oo gabdhaha wax ku bartaan culimmada meelaha joogto beledkan oo kaleeta hadda sheekh walbaba dhinaca cilmigii aqoonta ka mid a in tarkiis saaraya ardayda inta badan ay isku mid tahay iyadoo diiradda la saarayo tayeenta waxbarashada gaar ahaan culumta sharciga oo lafdhabar u ahaa ummadda wilaayada waxay iyadoo ay ishraafaysa mashaariicdan loogu adeegayo diinta islaamka ee dadka muslimiinta ay bixisay dadaal aan la soo koobi karin wixii ka dambeeyey markii magaalada buulaful ay loo jiheeyey dhabbihii horumarada maamulka wilaayada wuxuu sannado kooban gudahood uu soo kordhiyey macaahid madaariis iyo mu'asasaad tacliimi ah oo lafdhabar u noqday isbeddelada sii bulaalaya marka laga hadlayo habsami socodka waxbarashada waxaa makaatiibta dacwada iyo tacliinta ay labaduba iska kaashadaan mas-uuliyadda waxbaridda bulshada muslimka ah
تمضي به نحو العلا أقدامي العلم نور والظلام تأخر فمن الذي سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جود يجود الله بالإنعام aqoonta sii fidaysa iyo culumta tarbiyada ee magaalada buulafulay ma ahan keliya aqoon la barto oo la isaga dhaxlo majaaliista iyo madaariista balse sidoo kale waxay ilays koobciya maskaxda xoojiya dadnimada una gogolxaara horumar waara oo bulsho iyo mid dhaqan oo maqaasidda shareecada ama kuliyaadka shanta ah ee ay shareecadu ilaaliso xarumaha ugu muuqda ee dhanka waxbarashada waxaa ka mid ah dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan dugsiga sare ee fulay macadka qurduba macadka saqaawi macadka ricaaya madarasada taajul waqaar mu'asasada waxbarasho ee alqalam iyo madaariista qur-aanka waa tobaneeyo goobood oo dhammaanba fidiya culumta shareecada iyo maadooyinka tajriibiga oo si isku mid ah looga wada faa'iidaysto natiijada dadaalada makaatiibtan waxay noqdeen in allaha fadligii uu saldhigtay hamigii waxbarasho ee magaalada ka jiray waxaa laga baaqsaday safaradii dhaadheeraha ee loo gelayay aqoon raadinta waxaana ruuxa u qasdaya waxbarashada uu xirista masaajida ama iska diiwaangeliya madaariista iyo macaahida waxbarasho oo fursado aqooneed uu ka helayo waxaan si toosa ula fadhiistay arday ka mid ah kuwa wax ka barta dugsiga sare iyo macaahida kuwaasoo ii sheegay in isbeddeladan sannadihii u dambeeyey sii kordhaya ee xagga waxbarasho ay ku heleen fursado ay ku taamayeen sannado badan kagana badbaadeen sida ay ii sheegeen inay u safraan magaalooyinka cadowga iyaga oo ka safraya daarta islaamka ee ay noloshooda midii ugu wanaagsaneed ku soo qaateen magagay mayba dheray idhiyaassano warsam mayba kumada ardayda dhagadaas fulaa ee thaanawiya oo ka yaadh degmada buulu fulaa ardaydaasa kumadaha sifaylaan aragaan iidiyeydanan ka faraxsangna maybu ahaa muku furnaaden wilaayaadka gemaray dugsi sar waldheera muku jarjar waldheera dugsi hoosii dugsi dhah ayaa jarjari oo markii ardayga meydhadeer magaalooyinkan oo uwing usambaajari oo adagurog usambaajari geek may farhad wingning aha taxta raayat alislaam aniguna maanaha dugsi sar i dugsi dhah dugsi hoos bantaasba ka baradahayno karoog saasa farhad wingninga eedyadaanan ka faraxsangna eedyadaan dhawaayaan dadkinin dhismaylana jazaakumullahu khayra aljazaa madaaristan ku badan ilaa heer jaamacadeed intinayn ku furaan eedyadaan rajeeyaan eedyadaan handhawaayan waana ka faraxsangna maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee baay dhankiisa wuxuu isaga oo isdareensiinayaa ammaanada xagga allah uu ballanta kaga qaaday iyo howlaha ay walaalihiisa mujaahidiinta u soo igmadeen oo ah inuu sii dardargeliyo allahna ugu dhowaado faafinta dacwada wuxuu dhammaanba qeybaha bulshada isaga oo ku qaabilaya mustabayaadkooda u sameeyey xamalaad iyo mashaariic waxbarasho oo allaha fadligii guulaystay waxaa raadadkii ugu dambeeyey ee waxqabadka maktabkan ka mid ah soo saaridda rag iyo dumar tir ahaan gaaraya saddex boqol oo ka qalinjebiyey akhriska iyo qoraalka islamarkaana wilaayada islaamiga ee baay ay guddoonsiisay shahaadooyin ka tarjumaya waxa ay barteen ba ra ka baraka kuwani waa hooyooyin mar kale go'aan ku qaatay barashada akhriska iyo qoraalka misena ku xiran maraakiista degmada buulafullay ta ro da taroda fa ro sha farasha
booqashadii aan ku tagay qaar ka mid ah goobaha waxbarasho ee magaaladan waxaa intii ay socotay halkaas aan su'aalo la xidhiidha macluumaadka madaariista aan ku weydiiyey mid ka mid ah haweenka mucalimaadka ee wax ka dhiga madaariistaasi qaar mayb waa farta ku qalin jibiyeen mayba mayleeraasi shahaado wilaayada guddoonsiday bili'o siyeedad kun afar bool afarta ilibilo siyeedad maraasab tuma ishan iyo wilaayada shahaado guddoonsatay yowa mayleeraayo safarbar inkasaan qaar hataa qalanka buuga silan qobsada unkasaan bacta shidda watacab ilaahay subxaana watacaala maybanin suurta geliyey ini onayto kitaabkan hakii koran lanki sabuurada la istaajiyoon wali langweer sabuurada saaro kor إنعامي أنا طالب وبطالب أمضي فمن منكم يوائمني على الأيام قد وأم المختار بين aqoontu ma ahan mid dhammaata ama leh goob u jaango'an oo ay ku ekaato sida biyuhu uu lama horaan ugu yahay nafta intaba ay nooshahay waxbarashada ayaa sidaas la mid ah oo heerkeeda ayaa kala sarreeya oo keliya bilowga barashadana waxaa ka dambeeya masiiro dheer oo aan dhammaad lahayn go'aanku muhiim yahay garaadku u baahan yahay naftuna ay ku xoogowdo halka maskaxda iimaankana ay ku aflaxaan waxaa furan macaahid lagu barto qiraa'aadka tobanka ah kuwa asaasiyaadka culumta la diyaarsan kuwa nidaami ah oo tacliintoodu sarayso iyo madaaris taxfiid ah oo sanad weliba boqolaal carruur ay ka soo takharujaan intaas oo idil waxay socdaan iyadoo ay barbar socoto misna la odhan karo kama liidato khaafilada aqoon kororsigeeda iyo masdarka waxbarashadeeda tahay masaajida oo xaalaqaadkii ayaa camiran xiliyada salaadaha muraajaco iyo bixinta duruusta ayaa ah waxyaabaha ugu badan ay indhaha ugu qabanayaan sheekh xamse abujacfar waxa uu iga warbixiyey dadaalada dhanka dhismaha ee dhagaxa laga dhigay iyo sida ay ku suuro gashay helidda madaariis iyo xarumo u qalma bilicda magaalada buulafulay allaa fadligii markii ugu horreysa maamulka islaamiga ah wuxuu u kaashaday allah tabaaraka wa tacaala bacda dalika waxaan kaashanay bulshadeenii iyo muslimiinta ku nool walaayada si gaar ah degmada buulafulay oo runtii dadka ka faa'iidaysanaya waxbarashadaasi carruurtoodii ay ka faa'iidaysanayso ayagana ka faa'iidaysanaya ah dhismo wuxuu ahaa tadxiyo badan loo maray anteedii badan iyo lafdhabartana waxaa iska lahaa mujaahidiinta jazaahum allahu khayran dhaqaalaha lagu bixiyo inta ugu badan waxaa la dhihi karaa walaayada jaabkaadi ayuu ka baxaayey dhinaca kalena dee mujaahidiinta xarakatu shabaabna dhinaceedii gaar ahaan maktabka maaliga ee dhexe gacan weyn buu ku lahaa jazaahum allahu khayran walaalahaas gacan weyn bay naga siiyeen maxaa dhisan hadda hadda waxaa dhisan dugsiga hoose waa uu dhisan yahay dugsiga dhexe waa uu dhisan yahay dhismihiisa isku meel ku jiraa dugsiga hoose dhexe madrasatul furqaan al asaasiya ayaa loo yaqaanaa waxaa dhisan machadka sakhawi saad buu u sheegtay dugsiga sarena dee ma ogtahay fusuushiisa fasul waaweyn oo lix fasal ah xafiis buu leeyahay wuxuu leeyahay qol macalimiintuu leeyahay howl shirar iyo muxuu ahayto bandhigyadii iyo xafladaha ayuu leeyahay howlka qolal kaleu sii leeyahay waxyaaba ilaahay subxaana wa tacala noo hergeliyay inahaas kuwo kale dee degmooyinka kale aan ka hergelin intaba waa ay jiraan bixamdulillahi tacaala laga soo bilaabo markii ay dhismayeen magaalooyinkii uu aasaasay iyo kuwii uu soo ilbixiyey islaamka waxaa xadaaradii muslimiinta iyo horumarradoodaba qayb ka ahayd kubcinta madaariista iyo xalaqaadka waxbarashada si alla kacabsiga iyo camalfalka bulshada isku yeeshaan sacyiga adduun iyo rajada aakhirna ay u ahaadaan kuwa isbarbar socda kobicii islaamka iyo xilligii ay aqoontu fidaysay waxaa dhanka kale sarukac samaynayay magaalooyin badan oo muslimiintu ay xarumo iyo deegaano ka dhigteen buulafulayna waxaa kobaca xagga waxbarasho iyo adeegyada bulsho ee labadaba noqdeen tiirarka ugu weyn ee sii xoojinaya shacbiyaddeeda dadaalku ma ahan waqti xaadirkan mid ku wajahan keliya bulshada si loo sii istimraariyo waxbarashada ka hana qaaday magaaladan ee waxaa sidoo kale wilaayada ay isku hooshay dhiirigelinta ka warqabka iyo sidoo kale inay garab istaag buuxa u samayso dadaalada ay wadaan howlwadeennada dacwada iyo kuwa tacliinta ee bulshada u adeegaya waxay muujiyeen karti ku aadan sida mucallimka naajixa ah uu ugu guulaysto meelmarinta iyo gudbinta aqoonta iyo gudashada waajibaadkii loo xilsaaray tani waa buulafulay iyo baraarugga bulshada baay oo si weyn looga dareemayo gudaheeda waxaa inoo ballan ah xalqada shanaad ee xigta warbixinadan aan ugu magacdarnay baay iyo baraarugga bulshada سينير لي إظلامي أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي إني أطالب عطفكم وحنانكم جود يجود الله بالإنعام جود يجود الله بالإنعام ضياء وانثر الأخلاق
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaannu isla soo gaarnay munaasabad lagu soo gebagabeynayay kitaabka minhaajka ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadan ayaa ka dhacday markaska al irshaad waxaana ka soo qaybgalay culimaa udiin mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee walaayada galgaduud nuqabada gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadan waxaa loo qabtay arday xalqo muddo laba sana ah ku baranaysa funuun kala duwan oo cilmi ah oo uu ugu dambeeyey kitaabka minhaajka oo ka socday masjidka jaamica ee degmada ceelbuur ugu horeyn waxaa kelimad ku saabsan fadliga cilmiga munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayada galgaduud allah mahadsan subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyey xaruntan machadulirshaad oo loogu kulansan yahay xafladdii khitaamkii daraasadii soo socotay ee fiqu shaafici safiina laga soo bilaabo ilaa minhaajka oo soo dhammaaday macallinkii khayr allah siiyo juhdigaa soo bixinahayey iyo ardadii u dhabar adeegtay ee cilmigaa sharcigaa baranaysay ilaahay baan uga mahadnaqaynaa bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala juhuudda raggu ay bixinahayaan culimmada iyo waxa weeyaan ragga mujaahidiinta bacda xamdilaahi iyagaan u mahadnaqaynaa in cilmiga la bartana diintayna waa diin la akhriyo lana barto nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa wa innii uutiitu alkitaaba wa milahu macah waxaa laysiiyey kitaabka qur-aanka iyo mid la mid ah oo ah sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka in sunnadii la barto oo khaasatan fiqigii la barto oo dadka muslimiinta ah masaa-isha diiniga ay u kala caddaato khaasatan fiqu shaafici oo annaga haddaan soomaali nahay aad aan u ictimaadno maamulka islaamiga guud ahaanna uu aad u ictimaado ilaahay baan uga mahadnaqaynaa in maanta xafladdeedii aynu joogno sidii raggii salafka ay samay jireen in loo sameeyo farxadda ikhtitaam gaaban oo dadka muslimiinta ah looga farxinahayo cilmigaa sharciga ah oo muddada soo socday oo haddana ilaahay fadligii laga wada faa'iiday shareecada islaamka markay soo degatay aayaadkii ugu horreeyey waxay ka warramahayaan diintayna inay tahay diin la akhriyo oo nebiga waxaa ku soo degay suuratulcalaq shanta ayadoo ugu horraysa iqra' ana maa biqaari buu yidhi nebiguna sal alla aleyh wasalama afartan sano buu markaa jiraa weligii wax ma qorin waxna muusan akhrinin taa waxaa laga qaadanayaa culimmadu leeyihiin in weyninka wax lagu baran karo ilaahay fadligii walaayaadka islaamiga ahna waagii hore ilmaha yaryar malcamadaha inta la geeyo baa haddana iskuulaad la gey jiray iskuulaadkaas baa qadka ka saari jiray waagii hore maadiga hadda walaayaadka islaamiga ilaahay fadligii cilmiga sharciga ah markii ilmuhu ay noo bartaan haddana waxa weeye macaahid baa magaalooyinkii iyo walaayaadka islaamiga ah ilmuhu ay nooga soo baxayaan haddana waxaaba sii bilowday waxbarashadii dadka waaweyn weliba rijaalan wanisaa'an labada qayboodba cilmiga in weyninka lagu bartana waxa weeyaan waa la tadriibiyo si fiican baa walaayaadka islaamiga ay uga dhaqan gashay marka nebiga moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii afartan sano uu jiray layidhi iqra ana maa biqaari waa lagu celiyey saddex jeer marka lagu celceliye kabacdina cilmigii waa akhriya rasuulku aayaadka waxaa laga qaatay culimmadu dhahaan in diintu ay tahay mid la akhriyo marka macallimiintana inay wax akhriyaan ardaduna ay wax bartaan wixii loo akhriyey ayagana ay dib u muraajaceeyaan ahmiyad weyn baa ku xambaarsan waxaana laga qaadanahayaa diintayna inay tahay diin la akhriyo dadka muslimiintaana ay bartaan ilahayna qur-aan wuxuu ku tilmaamay diinka inuu yahay mid fudud haddii wakhti la geliyo walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur-aankii waa fududaynay ma idinku jiraa wax waansamahaya baa ilaahay leeyahy nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doono diinkuu garadsiiyaa marka alfiqhu fi ddiin waa waxa hadda raggu ay juhdiga u bixiyeen macallinkuna dadaalka ugu baxshay ardaduna ay ugu dadaaleen in fiqu shaafici la barto ilaahayna qofka jalla wacalaa uu khayr la doono diintiisuu garadsiiyaa waxa adiga aad diin baratay tadbiiqinteeda iyo ku camalfalkeeda iyo dhaqangelinteeda qof walbo annaga naga mid ah inay ka muuqataa la rabaa bulshadana aayar aayar ay u gasho cilmigaasna aan ka wada faa'iidaysanno dhammaantannada ilaahay jalla wacalaana waxaan leenahay ragga loo xilahaya maanta dufcada fiqu shaafici ee safiire ilaa manhaaj maanta loo soo dhammaynahayo farxad bay u tahay in eh, la baraariyo nimcadaas qaaliga ah ee ragga ay galeen ayagana ilaahay jalla wacalaa ha barakaya raggaas wax bartay ee juhdigaas bixiyey ee fiqu shaafici muddadaa baranahayey macallinkii usoo dhabar adeegana waxaa leenahay ajir badan allaha siyaan leenahay juhdigii dadaalka uu wado welina hadda waaba sii wadiyaa markii manhaajka laga tagay irshaadka hadda oo kitaabkiiga uu bilaabay mar dhow shiiqa weli waa wadaa waxaan leenahay insha allah kuwa ka faa'idaystay ilaahay jalla wacalaa hanagu wada dara dhammaantannada cilmiga eh, fiqu shaafici in la bartana ahmid weyn bay noo xambaarsan tahay ilaana waxaan warsanaynaa kuwa kaga faa'iidaysta cilmiga sharciga barashadiisa diinka ilaahayna qabsada inuu ilaahay nagu daro nebiga maxaa la fara fastamsik biladii uuxiya ilayk qabsa baa la yidhi waxyiga laguu soo dejiyey nebi maxamedow wallahu yaquulu alxaq wa huwa yahdi sabiil wasalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa warbixin kooban oo ku saabsan duruustii labada sano soo socotay xafladda ka jeediyey mid ka mid a ardaydii ka faa'iidaysatay funuunta kala duwan ee cilmiga sharciga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan mahad dhammaanteed allah mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala kadib sheekhayna khayr badan allaha siiyo sabarkii iyo dulqaadkii uu muujiyey iyo muddada uu nagu dul akhrinayey kutubaha faraha badan oo hadda uun sheegi doona dee allah idmo subxaanahu wa tacaala khayr badan iyo ajri xasanad allah ka siiyo ardadii intaa fadhiday ee wax ka baranaysay ee dhabar adeegtay ee maarata xaalad kasta ee lasoo maray u dhabar adeegtan iyagana khayr badan allah siiyo ajri xasanad allah ka siimaado ka gaarto intaas kadib waxaan u malaynaynaa een, xalqadaanu waxay soo bilaabatay muddo laba sano ah wax badan ayaa lagu soo daraaseeyey haddii ay tahay fiqiga oo fiqi shaafici ah iyo haddii ay tahay een, carabiyadaba Een, carabiyada ilaa saddex kitaab ayaa lagu soo akhriyey ajuruumi kitaabka taqno ajuruumiga ah iyo cimriidiga iyo kitaabka la yidhaahdo mulxat licraab saddexdaa kitaab ayaa xaggan xawda laga soo akhriyey sheekh khayr badan allah siiyo Een, waxaan ayadana socda intaas oo gaar socday fiqhi shaafici oo laga soo bilaabay abu shujaaca waxaa lagu xujiyey yaaquutu nafiis cumtu saalik zubad ibnu raslaan Een, waxaa ugu dambeeyey kitaabka maantay xafladiisa aan ku jirno oo minhaajka oo maantay la iskugu imaaday si khaasa marka minhaajka haddii aan usoo noqdo minhaajku wuxuu bilowday labaatanka bisha labayo tobnaad kun afar boqol afartan shan wuxuuna dhammaaday toban iyo sagaalka bisha sideedaad kun afar boqol afartan iyo lix taqriiban sideed bilood ayuu socday arday badanna way ka faa'idaystay khayr badan allaha siiyo sheikhuna intaa wuu fadhiyey labadaas sano uu kutubtaas daraasaynayey ardayduna way fadhiday haddana kitaabkii ee fiqiga kitaabkii lixaad ayaa socda oo ah irshaadka ayaa socda waxaan leenahay marka insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo ha noogu dhammeeyo ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ajri xasan allah siiyo Ee, intii wax ka baratana ilaahay subxaana wa tacaala waxay ka baratay ha ku anfaco sal allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ah qaar ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud allah ayaa ku mahadsan marka hore isugu qayan keena xafladan xaflad diineedka ah ee lagu sharfayo kitaabka allah subxaana wa tacaala barashadiisa iyo soo khatimadiisa iyo boorintiisa marka allah mahadiisa kadib waxaa haddana mahadsan wilaayada islaamiga heer gobol heer degmo iyo heer deegaan haddana waxaan u mahad celinaa iyadana marti sharafka ka soo qayb gashay iyo ardada iyo macallimiintii soo akhriyay kitaabkan iyo oo khayrkan hadda alle kadib waxaan boorinaynaa haddana odayaasha dhaqanka ee gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur in lagu dadaalo wixii la bartana la gudbiyo dadka dambe oo meelaha iska fadhiya oo wakhtigu ka baxaana ay ilaahay kitaabkiisa barashadiisa ay ku soo dhowaadaan dadka la gaarsiiye wixii la bartay lagu dhaqmo ee kuwa kaleetana ay soo haleelaan ilaahay fadligiis ayna bartaan marka warkayga waa soo gaabina intaasaan ku soo koobaa waana ku faraxsannahay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلهي سبحانه وتعالى أما هاد إسكالة ما هاد أن مال أي كل ما تأي مال أي كبر الله بتلهين إلى هياله ما هاد اللي كدي وعام هاد سن أخيارت حفلة دان إي وحواي سوق كان يأدي علماء ولاية هير قبل إي هير دماء وحوالبا وحواي إلهي سبحانه وتعالى ما هاد إسكالة أي خيارتنا وي ما هاد سن تاي arrintan arrin aad aan ugu faraxsanahay waaye diinka ilaahay in kor loo qaado wax la barto ninkii waxaa waaye sheekhi wax siyaadiha aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu diinka ilaahay waxaa waaye kor loo qaado aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhowayhaynaa insha allah biidni illahi alkariim kitaabta ee waxbaree waa rag waaweyn odayaala waxaan aad iyo aad anoo nafteyda ka bilaaba aan aad ugu sii adkaya waxbarashada aan siyaadsan insha allah biidni illahi alkariim qofku hadday wax barato waxaa la yidhi caalim hortii furanadi sheekh waxaa waaya waxbartaada sheekhu noqdo oo aqoon yeesho waxaa waaye wax badana ousan ogeyn hadda ogaanaya ilaahi subxaana watacaala marka hanagu aadiye annagu waxba iskuma aadi karno Ee, waxbarashada dadaalkeeda raggii noo bilaabay annaguna waan ku daba jirnaa insha allahu kuwayna qof walba oo naga mid ah, ama odaya ama dhallinyara waxaa waaye dadweynaha dhammaantiis meel kastou joogo waxaan leeyahay diinka ilaahi ha lagu dadaalo diinka ilaahi waxaan ahayn lama haayo gaaladana allah naga jebiyo ilaahi subxaana watacaala meel gaala joogto wax lagu baramaayo muslimiinta dhexdeeda wax lagu baran karaa gaalada allah naga jebiyo diinka ilaahi kor allah u qaado ilaahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu diinka ilaahay sare qaado nasriga ilaahay noo bilaabay ilaahi subxaana watacaala inuu noo dhammaystiraan rajaynaa insha allah ilaahina waa ka- waa ka baryaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sheekh daahir oo ahaa sheekhii akhrinayay kitaabka minhaajka ayaa ardayda kula dardaarmay in ay cilmiga sii kororsadaan duruustana ay sii wataan horta ilaahay ayaa ku mahadsan na waafajiyey kulankan qiimaha badan uma kadib walaayada islaamiga gobolka galgaduud waa mahadsan tahay oo khaasatan waaliga abu khaalid wajcala aljannata mahwaahu waa mahadsan yahay oona dhiirigeliyey inaan wax baranno oo wax aan kala faa'iidaysanno maalintii darsigan aan bilaaweynay ayaan waxaan ku bilownay targhiib oo min shaabi khaalid ka ahaatay ayaan ku bilownay darsigan uma kadib ardaydii ayagan waa mahadsan yihiin jazahu llahu khayran sidaa waxaa waajib ah dadka inay faa'iidaystaan wakhtiga wakhti socdo waaye cilmiga qofka shakhsiga maalin kasta hadduu siin lahaa cilmigiisa wakhti hadduu siin lahaa nusa ama rubu saa haddii la siin lahaa waxaan u maleeyahaa hadda sunanka iyo luqada iyo fiqiga iyo balaagada iyo mantiqa iyo een, cilmulxadiidka iyo in la baran lahaa waxaad moodaa dadka himadooda inay soo daciiftay markuu ka hadlayo raxmatullahi aleyh raxmatan waasicatan imaamu nawowi fii muqadamati shaxru muslim markuu kutubka muqadamatu sharxu muslim wuxuu leeyahy kutubkan waxaan ka dhigi doonaa mid mukhtasarna ma ahan midna mutawilna ma ahan dhexdhexaadaan ka dhigi doonaa sababta maxay tahay markaasuu leeyahay waxaa yar dadka dadka un isheeg himadooda soo gaabitay falowlaa qilatu raagibiina la balaqtu mi'ata mujalatin haddiisan jiri lahayn dadka raqbadooda iyo jaceylkooda iyo dalabkooda soo gaabtay haddiisan jiri lahayn muslim sharxiisa waxaan ka dhigi lahaa laba boqoloo majalad sidaas oo kale een, imaamu dahabi raxmatullaahi caleyhi raxmatan waasica markuu qoraya taariikhulislaamka ee, taariikhulislaam taqriiban labaatan iyo xoogoo majaladu waaye Wa- wamaca daalika wuxuu leeyahy qilatu raagibiin ayaa yaraatay xilligan hadda aan joogno waxbarashadii waa yaraatay waxaan- se waxaan leenahay dadkii wax bartay minhaajkan bartay duruustan bartay iyo qoladii aan baranin waxaan leenahay waxaan u dardaarmaa in wax la barto se jihaadkan ma ogtahay dhiigaa la daadiyaa maalaa la soo qaada haddaadan cilmi aadan lahayn wixii xalaal ah wixii xaaraameh ma ogaan kartid ana maanta sheekh ma aanan ahayn ardayaan ahaa limaada ardayda intay faa'iiday saddex jibaar anaa faa'iiday Een, waxaan ku faraxsannahay maanta xafladan qiimaha badan oo walaayada islaamiga galgaduud ay soo agaasintay maanta waa ku faraxsannahay Een, ardayda waxaan leeyahay saacaddan wixii ka dambeeya manhajka waa la akhrin karaa cundatu saalika waa la akhrin karaa zubat waa la akhrin karaa Ee, yaaquutu nafis waa la akhrin karaa abushuja waa la akhrinya waa idman yihiin saacaddan wixii ka dambeeya ijaazada waa tuuray ijaazada maogtahay ardaydii hore dadka sideeda maogtahay kutubka la iskama akhriyo ijaaza la dhiibaa adigoo sheekha ijaazadiisa aadan qaadanin inaad akhriso sax ma ahan imaamu shaafici raxmatullahi aleyh raxmatan waasican waa la ijaazeeyey kutubada fiiri qof kasta wuxuu leeyahay markuu hebel markuu gaaray shan iyo toban sano waa la ijaazeeyey maxaan iska akhrin maahan waa in inay ijaaza la helaa ardayda waa ijaazaysan tahay biidn illaahi jala wacalaa waxaan rabnaa in isheeg irshaadkan inaan dhammayno kadibna aan waraxaan rabnaa fatulmaciinka aan ku xijinno tambiihiga aan ku xijinno jazaakum allahu khayr wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid dardaaranana soo jeediyey الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اولا الله سبحانه وتعالى ayaa u mahadcelineynaa Ee, runtii nicmooyin fara badan ilaahayna siiyey bacdallahi subxaana wa tacaala ee, xuduurka iyo majliskan ee, ragga fadhiyo ardada hadda runtii kitaabka hadda dhammaaday ama fanniga socday oo- oo fiqiga ahaa fiqu shaafici gaar ahaan oo ugu dambeeyey kitaabka minhaaj taalibiin ardadii dhegaysanaysay oo hadda bandhig samaysay iyo sheekhii mudariska ahaa iyo marti sharafka kale jazaahum allahu khayran dhammaan baaraka allahu fiikum Eh, intaas kadib runtii munaasabadan waa munaasabo aad iyo aad u qiimo badan Eh, munaasabo cilmiga sharciga ah oo dhiirigelin u ah inay maaragtay dadka sidooda muslimiinta ah ama ummadan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ummatu iqra ummad maaragtay cilmi waaye nabagooda rasuulkooda waxay ku soo gaareen oo u soo gudbiyey maaragtay diin ayuu u keenay diintaasina markaa asalna waa leedahay farac waa leedahay waa qadiya maaragtay markaad fiiriso munaasabada dhiirigelin u ah dadka hadda maaragtay xalaqaadka ku xiran iyo dadka hadda wax dhigo naftooda mucalimiinta ducadda ah mashaa'ikhda ah iyo dadka kale hoogoo si inay kaflo ku jirto ay dhici karto oo ka maqanoo maaragtay waxbarashadaasi inay dhiirigelin labadaba ay u tahay marka in markaa kulankan oo kale aan samaysano annagoo nabad iyo caafimaad aan qabno aan degannahay ilaahayba subxaana wa tacaala ku mahadsan aad iyo aadna waxaa ugu faraxsannahay runtii doorkan oo wakhtiga dheer iyo maaragtay soo qaatay oo sheekha iyo ardadiisii ay ka soo gudbeen wakhti badan oo xasaasiyana la soo maray oo dhabar adeegay ayagoo shaqooyin oo badanna u yaalay oo maaragtay shaqooyinkaasna ay sii wadeen oo la isgaarsinayay qofkii mar meel aadana maaragtay xalqadii haddana meeshii kasii maaragtay bilaabanayey ama raggii la socday ugu celinayey maaragtay qadiyadaas marka qadiyo dhabar adeeg iyo dadaal loo suubiyay juhdi badan loo galay oo inay tahay shako kuma jiro lianna waxaan la socnaa wakhtiga aan soo marnay laba sen ayaa la yidhi laba sen xalqada alimaam almusani raximah llahu tacaala laba sen markaan waxaan soo marnay kale ognahay mawjado ana soo maray xaalado ana soo maray aan ku warqabnaa marka arrintaasi runtii dhabar adeeg iyo sabar badana loo soo maray jazakum allahu khayran qodobka marka aan rabo aan baraarujiyo waxa waaye horta fannigan oo maaragtay fiqhiga ah fanni aad iyo aad u qiimo badan oo weyn gaar ahaan weliba fiqhu shaafici annaga haddii soomaali aan nahay waxa waaye madhabtaasi ayaa waxaan ka soo gaarnay mashaaikhdeenna waxaan soo gaarnay xalaqaad aad iyo aad u waaweyn oo la yaqaano soomaaliya oo laga daraasaynayo maaragtay loo aadayo fiqhigaasi xalqadii maaragtay muqdisho ayaa intaas xalaqaad ka jirtay baar dheere meel la yidhaahdo oo maaragtay dhankaasi ah dadna ay yaqaanaan dadna suuragala inay maqleen oo maaragtay intaasi boqol oo soomaali ah oo xir ah ay iskugu tagi jirtay kitaabka la daraasiyana waa minhaajka loo tagi jiray saaad ogtihiin marka meeshaas keligeedu ma aha waxa waaye gobollada soomaaliya dhammaantood culimmada waxay daraasaynayeen kitaabkaasi oo maadaama kitaab runtii dhexdhexaadan uu yahay alimaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabadiis ilaahay waa barkeeyey dhammaantood horta imaamu nawowi kutubada alifay ilaahay waa u barkeeyey subxaana wa tacaala aadan loo jecel yahay marka laakiin maalintaasi fiqhigaasi saas loo akhrinayay waxaa suuragale maanta fursada jirto ama shawkada maanta fiqhiga uu leeyahay ama shareecada ay leedahay maalintaas ma lahayn intaasa baranaysay laakiin haddana maxkamadihii iyo meelihii ummadda maaragtay ay ka kala baxaysay looga talagalay lama geynaynin dad kala haystay laakiin maanta waxaa is agyaalla kitaabka minhaajka iyo qori aks agyaal waxa waaye hadda dad la-aan ma ah maanta maaragtay minhaajka maanta marka maanta waxa waaye dariiqadii iyo nidaamkii waa nidaam maaragtay lasoo maray laakiin fursada maanta aad iyo aad u weyn tahay sideedana maaragtay xalqada in wax laga barto oo maaragtay xalaqaadka cilmi gaar ahaan masaajidda in la tago waa dariiqadii cilmiga nagu soo gaaray oo ummaddan soomaaliyeed oo mashaaikhtooda ay ka soo gaareen anaga sabuurad iyo nidaam kale iyo cilmigaa naguma soo gaarin wuxuu nagu soo gaaray masaajidka masaajidka la taga wati wakti ka mid a ayaa cilmiga isku socna dad saasay ku baran jireen marka dariiqadaasna waa dariiqo munaasaba in la xoojiyo weliba aad iyo aada u dhiirigelinayna insha allahu tacaala inta maaragtay kole doorka socdoon in lasii wado kitaab welbaba haddii insha allahu tacaala rajaynaynaa in sidaan oo kale oo maaragtay weliba ka ballaaran oo maaragtay dee taxfiizaad iyo in la bixiyo oo maaragtay ardada naftooda juhdi ay badan ay bixiyaan alxamdulilah nicmat alistiqraar walamni yaan haysanaa caafimaadaan qabnaa labadaasin waxa waaye laba furso oo qaali ah nabigu sala alla alay wasalam suu tilmaamay nicmataani maqbuulun fiihima kaiiru min annaas asixatu walfaraaqu caafimaad iyo hogoo fursaa hadda qabto maalintii labaati afar saac ama habeenkii maalintii labaati afar saac hal saac bis ah haddaad bixiso hal saac aad wax barato intaasaa maaragtay sanadkii waxay ku noqon kartaa wax badan inaad faa'iidaysato insha allah fursadan aan ka faa'iidaysano walaayadana insha allah waxay diyaar u tahay in xalaqaadkaasi sidaas ay u dhiirigeliso qof walbana insha allahu tacaala anta u yaqaano ha bixiyo wa jazaakum allahu khayran munaasabeedna maanta waa meeshay nooga xiran tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى